sidaa dadka bidixda ka xiga ilaa ay ka arkaan buu jeesan jiray nabigu sal alay slam wa kaana wuxuu axyaana marmar yaziidu mid ku kordhiya fi tasliimati اlula salaamo naqsiga hore wuxuu ku kordhin jiray wa barakaatuhu hadda labadooda waxaan soo marnay assalaamu calaykum waraxmat ullah iyo assalaamu calaykum waraxmat ullah bidix iyo midiga waa isla egyihin sooma marmar midda midigta ah wuxuu ku kordhin jiray wa barakaatuh waxay noqonaysaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmat ullah oo iyadoo barakaatu lagu dari maayo saas man marmarna saasuu yeeli oo midda midigtaabu waa barakaatuhu raacin jiray midda bidixdaana wuu ka reebi jiray marmarna saasuu yeeli jiray nabigu sal lay ayib wa kaana wuxuu aha nabigu sal lay slam idaa qaala hadduu yidhahdo can yamiinin midigtiisa hadduu u yidhaahdo assalaamu calaykum waraxmat ullah hadduu u yidhaahdo iktasara wuu ku gaabsan jiray axyaanan marmarna calaa qawlihi uraahdiisa ayuu ku gaabsan jiray can yasaarihi dhankiisa bidix uu u yidhaahdo assalaamu calaykum horumarna wuxuu samayn jiray dhanka midig hadduu u yidhaahdo assalaamu calaykum waraxmat ullah dhanka bidix wuxuu ku gaabsan jiray inuu yidhaahdo assalaamu calaykum marka intaan haysana saddex xaalad sooma xaalad labada waa isleegi assalaamu calaykum waraxmat ullah midigta iyo assalaamu calaykum waraxmat ullah oo bidixda xaaladna midigtu waxay wadataa waa barakaatu laakiin bidixdu ma wadato waa barakaatu xaaladna midigtu waxa weyaan assalaamu calaykum waraxmat ullah bidixduna waxa weyaan assalaamu calaykum oo waraxmat ullah wada saasa maana marka intaba nabiga sal lay slam way ka sugan tahay oo waa mashruuc wa axyaanan marmarna kaana wuxuu ahaa nabigu sal lay slam yusalimu mid salaama naqsado tasliimatan waaxidatan hal salaama naqsi oo wuxuu dhihi jiray assalaamu calaykum tilqaaa wajhihi wejigiisa qumaatigiisa u dhihi jiray yamiinu xaaluu u leexanayo oo u iilanayo ila shiqi dhinaca alaymani ee midigta shay-an waxyar aw amase qaliilan waxyar shay-an waxyar yacni hal mar unbuu assalaamu calaykum marmar dhihi hal mar oo assalaamu calaykum marmar salaada kaga bixi jiray halkaa mar oo qumaatigiisa wax yar uu dhanka midig isu yarab isu yara leexday aada uma leexanayo wax yar buu wejiga qumaatigiisii ka yara leexinaya saasuu usii jeeday assalaamu calaykum waraxmat ullah saas wax yar buu babacay camila assalaamu alaykum raxmatullah ma assalaamu calaykum salaadii waaba ka baxay saana marmar u samayn jiray waa hal assalaamu calaykum oo wax kale uda sii kaleeto marka male taasa waxaa laga qaadanaya marka midda bidixdii inay sunno tahay oona waajib ahay lanna nabiga ku gaabsaday sal lay slam hal mid hadduu ku gaabsaday salaada halkaa midu in lagaga baxo waajibka ay taa un tahay baa laga qaaday ta dambe inay tahay un sunno in axyaana marmarna kaana waxaa yusalimu mid salaama nasa tasliimatan waaxidatan hal salaama nafsi oo assalaamu calaykum ah tilqaaa wajhi wejigiisa qumaatigiisa yamiinu xaalo uu iilanayo ila shiqi alaymani dhanka midigta shay-an wax aw amase qaliilan waxyar wax yar buu dhanka midigta u yar leexanaya wa kaanuu waxay ahaayeen saxaabadu yushiiruuna kuwa tilmaama biaydihim gacmahooda idaa sallamuu hadday salaamo naqsadaan can ilyamiini dhanka midigta hadday u salaamo naqsadaan wa can ishimaali iyo dhanka bidixda markay u salaamo naqsadaan gacmahooday ku ishaari jireen waxay dhihi jireen assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah gacmanta itaa uqaqaadi say dadkuma dhahaan hadda ma dad qaar bad yani gacanta ishaarada iyo assalaamu calaykumka la raaciyo iyo gacantii kor loo qaadqaado saas ma jirta marka wuu arkay nabigu sal lay slam iyagoo saa yeelay wa kaanuu waxay saxaabadu yushiiruuna kuwa ku tilmaamay biaydihim gacmahooda idaa sallamuu markay salaamo naqsadaan can ilyamiini dhanka midigta wa can ishimaali iyo dhanka bidixda fara'aahum rasul lah sal slam rasuulka arkay iyagoo saa yeelay faqala wuxuu nabigu sal lay slam maa sha'nukum arrinkiinu muxuu yahay oo tushiiruuna maxaad ugu tilmaamaysaan biaydiikum gacmihiina gacmihiina yani maxaad ugu tilmaamaysaanoo markaad salaamo naqsanaysaan aad gacmaha la taagtaagaysaan kaanahaa sidii iyada oo adnaabu khayli shummatin khaylin shumma kaanahaa waaba iyadoo farihiin iyo gacmihiinu adnaabu khaylin fardo saymahooda shummatin fardahaasoo didma qaba shummatka waxa la yhahda waa faraska aan deganayn neefka aan deganayn ba xoolaha neefka aan deganayn ee buuba ee inuu waalan yahay admoodo didmada qaba taasaa la yhahda macnaa shummat la yidhahda marka fardihii didmada qabay oo kaleeto sayntoodii oo kale maxaad gacmaha la taagtaagaysaan bu nabig sal lay slam yan markay didaan mar walba macnaha ma degano sas bay qabaan waa kuwa sas qabaan mar walbay boorahayan saynta saa utaagaya boodahayan saynta saa utaagaya marka sayntoodii oo kaleeto maxaad gacmaha saad ugu haysaan wa markaas assalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu calaykum xaasa inta la taagtaagaysaa way macana saasuu nabiga ku yuri sal alay marka waxaad garan kartaa ficil walba ood samaynayso waa inuu mashruuc yahay gacmaha la taagtaagay hadda maxay dhimaya haddaan ku dhahdo maxay dhib ay leeyihin hadda gacmaha la taagtaagay dad badan baa waxay wax ka waaweyn intay gacmo la taagtaaga la yimaadaan baa waxay leeyihiin maxaa dhiba ku jira waa cibaado ilahi loogu dhawaanaya dhib wuxuuba ugu jiraaba marba haddaan la jirayninba dhib baa ku jira ha masalada falaqaas masalada wax badan baa lagaga badbaadaa shayga marba hadduusan shaarica ka soo aroorin balaayo dhan baa ku jirta si walba ha lagugu qurxiyo saas maana ayib idaa sallama hadduu salaamo naqsado bu nabi sal lay slam axadukum miskiin markuu salaamo naqsanayo salaada ka baxayo falyaltafit ha milicsado ilaa saaxibihi saaxiibkii ha milicsado walaa yuumi yuunana tilmaamin biyadihi gacantiisa waxba yuusan ku tilmaamin gacantiisa iduusa waxba yuusan qaadqaadin oo ishaare iyo tilmaam yuusan bixinin ruuxa saaxiibkiisa ee midig ka fadhiya ama bidix ka fadhiya ha iltifaado ha milicsado dhankiisa ha fiiriyo marka kadibna ha yidhaahdo assalaamu calaykum ilan assalaamu calaykum ka waxaad salaamaysa waa dadka mu'miniinta kula tukanaya sooma assalaamu calaykum waraxmat ullah iyagaa salaamaysa assalaamu calaykum waraxmat ullah kuwa xag kaa tira salaamaysa saas macna haddaad keligaa tahayna yaa salaamaysaa malaa'igta leh had salaamaysa tani waa lagula joogaa keligaa mateeda saas macna ayib walaa yumi biyadihi falamaa salluu markay sallow markay tukadeen macahu nabiga la jirankiisa saxaabadu markay la tukadeen ayada ku noqone mar kale markay la tukadeen lam yafcaluu mayna samaynin dalika arrinka maadaama lagala hadla way joojiyeen salaadii dambe nabiga la tukadeen sal lay slam khalaas meeshiga kaga hadheen maana arrinka wa fii riwaayati waxay ahayd wuxuu nabigu kuri sal lay slam inamaa yakfi waxaa ku filan axadakum midkiin waxaa ku filan an yadaca inuu dhigo yadahu gacantiisa inuu dhigo calaa fakidihi bawdadiisa dusheeda inuu saaro taasaa kugu filan inaad gacanta bawdada dusheeda saarto intaa un baa lagaa rabaa ha ka darin uma kadibna yusalima inuu salaamo calaa akhiihi walaalkii inuu salaamo walaalkaasoo min calaa yamiinihi ama man cid dushii inuu salaamo calaa yamiinihi midigtiisa iyo wa shimaalihi bidixdiisa cidda bidix ku jirta walaalkiiya muslimka iyo cidda midigta ka xigta markaa kadibna inuu salaamo gacantiisii waa meeshii saaran oo bawdadii saaran oo waxba la qaadqaadin la taagtaagin macna ayib wujuubu salaami salaamo nafsiga waajibnimadeeda salaamo nafsiga maxay tahay xukunkeedu waajibbaa mise waa sunna wa kaana wuxuu aha nabigu sal lay slam yaquulu mid yidhaahdo wataxliiluhaa xalaaloobideeda waxa lagaga xalaaloobo ayu salaatu baa laga wadaaye attasliimu salaamo nafsiga waa xadiiskan soo marnay miftaaxu salaati aطuhuur soomaha wa taxriimuhaa altakbiir wa taxliiluhaa altasliim salaada furaheedu waa dahaaro qaadasho waxa lagaga xaaraam noqdo afcaashii iyada wixii ka baxsan lagaga xaaraam noqdona waa allahu akbar markaa dhahdo waxay afcaashii iyada ka baxsanayd ee laguu diiday markaad salaada tukanaysa waxay kugu xalaaloobina waaba assalaamu calaykum inaad tidhahdo saasmaa wa taxliiluhaa atasliim assalaamu calaykum haddaad tidhahdo wixii intaad salaada ku jirta laguu diiday lagaa xarimay baa kuu xalaaloobay macna assalaamu calaykum intaa marka kuu xalaalay waad hadli oo waad kici oo waad sococon oo waad basli oo ku kaaco wixii laguu diiday o dhan ba macnaha samayn kartaa wataxliiluha tasliim marka inay waajibtaa laga qaado inay waajib tahay assalaamu calaykumku waa waajib halkaa mid baa waajiba talabaad waa sunna san soo mara ayib halkan sheekhu wuxuu marka kitaabka ku gabagabeeyey khaatima alkhaatima khaatimadu waa gabagabayso wa waa afjarid wuxuu intan kaga hadlayaa wixii axkaam ah ee ku soo marnay kitaabkan ee salaada ku saabsana rag iyo dumarba way u wada yaalaan raggu waxay dumarka kaga gadisan ama dumarku ay ragga kaga gadisan yihin ma jiro lab iyo dhadigba xukunka waa ka dhexeeya waxay rahaweenku ay kaga gadisan yihin ragga waa in la helo daliil khaasa loo helo haddii la waayo shareecadan rag iyo dumarba way usoo degtay way wada leeyihin wixii nebigu ragga u jideeyey haweenkuna waa la wadaaga saas macana wuxuu yihi marka wakullu maa taqadama wax walbo wax walbo soo hormaray oo min sifati salaati nabiga salaadiisa qaabkeedii ah yastawi waxaa ku sugan fiihi kaa dhexdiisa alrijaalu ragga iyo walnisaa haweenkiiba walam yarid ma soo aroorin buu sheeku yidhi fi sunnati sunnada nabiga dhexdeeda kuma soo aroorin maa yaqtadii wax keenaya istinaa annisaai haweenka ka soo reebitaankooda min bacdi dalika axkaamta qaarkeed laga soo reebo sunnada kuma soo aroorin wax daliilo khususaya axkaamtii aan soo sheegnay in haween axkaamta qaarkeed in rag haweenka laga soo reebo oo la yidhahdo ayagu lama wadaagaan ayb bal iska badaaye ina cumuuma qawlihi nabiga odhaahdiis sal lay waslam caamnimadeeda uu yihi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii u tukada saad u aragteen anoo u tukanaya hadalkaasi caamnimadiisa ayaa yashmaluhunna haweenkiina ay soo gudagelayaan saas maana haweenkii xataa hadalkaasi wuu shamlinayaa oo wuu yani qaadanaya man way soo gudagelaya kaa nabigu sal lay sl markuu yihi saaad igu aragteen anoo utukanay u tukada ma raggi kaliyu la hadlay mise ummadoo dhan ummadoo dhan bu wax ujeedinay lana hadlay wixii hadda aan soo sheegnay ee kitaabka ku saabsanaana waxay ahayd qaabkii nebigu ummadda ugu jireeyey salaada taa marka waxaa laga qaadanaya in rag iyo dumarba u taala wahuwa kaasina qawlu ibraahim nakaci wey ibraahim nakaci ninka la yidhahdo hadalkiisi wey iyo madhabkiisa ibraahim nakaci taabiciintii u ka mid yahay waa nin taabiciya qaala wuxuu yihi imaam ibraahim nakaci tafcalu way samayni almar'atu haweenaydu fi salaati salaada dhexeeda waxay ku samayni kamaa yafcalu rajulu ninku siduu samayna ibraahim nakaci taabiciintii nin ka mid a raggii saxaabada cilmiga ka qaatay wey ardadii saxaabada wey haweenaydu wuxuu ninku salaada dhexeeda ku samaynaya unbay iyadoo ku samaysa saas macana yani kii la dhihi jiray haweenka hays ururiyaan markay sujuudahayaan iyo iyo markay rukuucayaan iyo hays ururiyaan oo jirka hays ku dhajiyeen oo iyagu gacmaha ma kala durkin karaan taas ayaa laga dagaalamaya macana taas ayaa laga dagaalamaya wax walba oo ragga loo soo sheego axkaama iyaguna waa la wadaaga ayib أخرجه وحول حديث ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه بكوري وحديث ضمان المرأة حديث كشيبة يهوين إذن إصد ضمانته في السجود سجود بحيث إن يصب من توفيق كذا أي سوء نورزه وأنها إيادة هوالد ليس إن يسألين في ذلك السجود بحيث كالرجل منك وكالعين يسلم بالأهين حديث كاسي ومرسل وحديث مرسلة ولا حجة فيه وحجة إلى لحيث كتبه مرسلك والنوع كمد النوع إلى حديث ضعيف وحديث ضعيف حديث صعونا معنى هوالد سجود الركوع بالرجل وكيجد السنتة حديث كاسي وحديث ضعيف ومرسلك وحلي هذا من الذي السوق قال إنه تابعي baa wuxuu leeyahay nabigaa sidaa yidhi sal lay slam oo yaa idin dhexeeyey adi nabiga yaa ka qaada ninkuu ka qaatay isagiyo nabiga u dhexeeyey meesha kuma yaalla mursal baa yidhi xadiiskana waxaa la rabaa wuxuu saxiix noqon karaa waa in ninka warinaya cidda uu ka qaatay ciddaas cidday kasii qaadatay ciddaas cidday kasoo qaadatay ilaa nabiga la gaadhsiiyo saxaabigii la sheego saxaabigii nabiga ka qaatayna la sheego rag isxidhiirtanoo la wada yaqaano waa ina xadiiska wariyaan haddii meesha nin uu ka baxo macnaha xadiiskaasi tuumaa ku jirta meesha nin baa ka maqan ninkaasi muxuu yahay ma gaal ba ma islaam ba ma yani waxa weye ma faasiq ba ma caadil ba ma nin fahme xun ba ma nin dabdigiisa xun yahay ba lama yaqaan mar haddaan la aqoonin taxadar ahaan baa ninkii sanad sanadku mar hadduu kala go-o waa laska tuura xadiis marka mursalkaasi macnaha waa xadiiskaasi waa daciif lama xujaysan karayo macna رواه أبو داود دوري في المراسيل الكوري عن يزيد بن أبي حبيب الكوري الكوري وهو حديث كاتل مخرج وحلوه وصاريه في الضعيفة يعني سلسلة الأحاديث الضعيفة أبو شيخ نمبر كام يكفى فاي وقل وأما ما رواه وحي أوري الإمام أحمد في مسائل ابنه عبد الله إمام أحمد ويل كيس عبد الله ليلان فوحى كده سؤال أبيه أويدي ومركا كذب لصري مركا وحنا لنا مسائل ابن إمام أحمد أما مسائل عبد الله بن أحمد عنه سؤاله أبيه أويدي الفقه يتشوابه إمام أحمد وكبح لي بالقرآن marka kitaabka dhexdiisa iyadana maslkiisa rasulka ka sheegay wuxuu waama ma rawahu wuxuu u wariyay alimaam axmed fii masaa'ili ibni wiilkiisa su-aalihii u weydiiyey cabdilaahi ahaa canhu xaggiisa can ibni cumarna laga warinayo yani cabdillahi ibni cumar waxa uu ka warinayo anahu cabdullaahi kaana inuu ahaa ya'muru mid amra nisaahu haweenkiisa yatarabacna inay fadhigobaystaan fi salaati salaada dhexeeda tarabac waan kaa soo marnee fadhigobeys si lanoogu sheego odayaashu ay sheegahay soomaaliga dhan waa garawa marka cabdullahi bin cumar baa waxaa laga sheegay inuu yihi tarabuc bay haweenku u fadhis haweenkiisa uu fadhi jiray markay tukanayan inuu fadhiistaan xadiidka marka cabdullahi bin cumar saa lagaga warinayo falaa yasixu ma asaxay buri isnaaduhu sanadkiisa liana fiihi waxaa dhexdiisa ku sugan cabdullahi ibn cumari wa huwa daciif nin daciifa ku jira nin daciifa sanadkiisa ku jira waa xadiiska cabdullahi bin cumar laga wariyo ee odhanaya xaasaskiisa iyo haweenkiisa wuxuu fadhi jiray markay salaada u fadhiisanayaan sida ragga inaysan u fadhiisanine tarabuca u fadhiisaan oo lugaha isdhaafsadaan macana yani sal buuxa intay salka dhigtaan lugahana ay isdhaafiyaan saasuu fari jiray xadiiska cabdullahi bin cumar saa looga wariyo isaguna ma sugna wada waa qaab ka gedisan qaabkay raggu u fadhiisan jireen sooma iyadana taasina ma sugna wey maana oo nin daciifa ku jira ورواه وروى البخاري البخاري وحوريه في التاريخ الصغير تاريخ الصغير وكتابه له بسند صحيح سند صحيح وحكوريه عن ام الدرداء ام الدرداء وحكوريه انها ام الدرداء كانت إنها تجلس من فريسة في صلاتها صلاة لحية جلسة الرجل منك قاف أفريسة قلت وكانت وحي أهيد أم الدرداء فقيهة لا وحي أهيد فقه إيا قونت دين تأبغ في عمله فقيهة عالمة دو معنى أولا فقيهة أو دين تتقانا بي أهيد مرك الصلاة مرك فريسة في الرجل أفريسة فهو على قد قادنا يا إني كجعني كسوه كهشي saxaabadii iyo yani ay yani qaabka salaada loo tukado inay u hayso yani qaabka loo tukanaya haweenka u fadhiisanayaan inay sida ragga ay tahay taasa macnaha laga qaadanaya wax khilaafsan oo garab marsan lama hayo wax khilaafsan oo garab marsan lama hayo warka murtidiisa iyo dusuubkiisa waxa weeyaan axkaamtii aan ragga usoo sheegnay ee salaadan iyo qaabkii salaada loo tukanayey haweenkuna waa kula mid wax daliilana ma soo aroorin oo odhanaya ama tilmaamaya haweenku inay kaga gedisan yihiin axkaamta qaarkeed salaada dhexeeda ay ragga kaga gedisan hada wabilahi tawfiiq sal allahuma wasalam ala nabiyina maxamedin waala ali saxbi kitaabku waa dhamaaday sheekii qoray ilahay waxaan uga baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka u geliyo ilahay inuu ugu dambi dhaafo inagana uu inagu anfaco hada wabilahi